barnaamijka dhallinyarada maanta wacan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaali com
waa duhur isniin ah bisha oktoobar waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cidle nuur iyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mida dhallinyarada ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi oo soo saara filimo kala duwan oo ay iyagu jilayaan filimada aan jirna horta aad iyo aad u fara badan yihiin intana waxay ku salaysan yihiin waa wacyigelin iyo madadaalo ama comedy ay ka mid yihiin marka tusaalaha mid walbana wuxuu xambaarsan yahay sirgooni u xambaarsan yahay mid hadda tusaalaha markaan kusoo qabto filmka la yidhaha ubad ubad wuxuu ka hadlayaa caruurta iyo hooyadood markay kala maqan yihiin dhibaatada ay leedahay ka hadlay ee, macnaha booska hooyada markuu maqan yahay intay ilmaha baahi qabi karaan sidoo kale waxaan idiin haynaa wiil dhallinyaro ah oo meherad ganacsi ku haysta magaalada boosaaso oo inala wadaagaya waayo aragnimadiisa dhinaca ganacsiga wallaahi tii dhallinyaradu markay jaamacadda ka baxaan waxaa ku qafilan barnaamij ah ama filan ah waxaad helaysaa shaqo dowladeed ama shaqo oo heer sare ah oo aad waxa weeye oo meel kale ah oo ama xafiis ama haayad ama waxaasoo kale laakiin dhallinyaradu waxaan anigu ku wacyigelin lahaa in waxa intay iska daayaan business ay ayagu abuurtaan
barnaamijka waxaa qayb ka ah dhinacii heesaha
igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaanal ku baxay dhanka siiyey naaqusay dhanka siiyey naaqusay codkaas heesta uu ku luuqaynaya fanaanka maxamed siciid cabdi bi keena goordho ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida wararka naga soo gaadhaya magaalada boos magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in saaka waa berigii uu dagaal ka dhex bilaabmay ciidamada maamulada puntland iyo galmudug kaas oo socday ilaa labiyo tobankii duhurnimo dagaalkan ayaa bilowday ilaa shantii subaxnimo wakhtiga bariga ge- bariga afrika dagaalkan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase ahaatee faahfaahin badan weli lagama hayo khasaaraha rasmiga ah wixii faahfaahin ee kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda militariga dalka bakistan ayaa sheegay in ciidamada dalka indiya ay rasaaseeyeen gobolka kashmiir ee muran- muranku ka taagan yahay waxaana militarigu ay sheegeen in halkaasi ay ku dhinteen laba qof oo u dhashay dalka bakistan militariga dalka bakistan waxa ay sheegeen in labada qof ee dhintay midkood uu ahaa ilmo yaro sideed iyo toban bilood oo keliya jira sidoo kalena waxaa rasaastaasi ku dhintay dad kale oo tiro badan arrintan ayaa kusoo beegmaysa xiisada labada dal u dhexaysa oo maraysa meelihii ugu sarreeyey
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan dhalinyaro ku nool dhalinyaro soomaali ah oo ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa soo saara filimo ay ku wacyigelinayaan bulshada soomaalida ah haddaba wariyaha v o a oo haatan ku sugan dalka kenya khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay qaal- qaar ka mid a dhalinyaradaas oo la sheekaystay wuxuuna kasoo diray warbixintan xaafadda isliya ee magaalada nairobi dhallinyarada ku nool waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed kuwaas oo soo saara amaba jila filimo kala duwan ama aflaan lagu wacyigelinayo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada nairobi iyo guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka kenya guddoomiyaha kooxdan magacaaga ii sheeg bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa liibaan nuur angelo haye liibaan liibaan waxaa waxaan ahay ana gudoomiyaha light film production marka lasoo gaabiyo l f p af soomaali ahaan noogu sheeg waxaa waaye l f b Hay.
macnaha wixii markaad la qabatin xoogaa waxaa umalaysa inaad la qabsato Hay.
marka waxaan ahay gudoomiyaha eh, light film production eh, muxuu ahaaye waxaan ahay gu- eh, company ka dhisan magaalada nairobi khaasatan xaafadda islii u dhan macnaha intii company qaban karo haddee noqon lahayd sharcigii oo muxuu ahaay internationalka ahay haddee noqon lahayd muxuu ahay qalabkii haddee noqon lahayd eh, macnaha wax soo saarkii intaba company micnaha waa shirkad soo saarta aflaanta aflaantay haa haye aflaantaan soo saarnaa laakiin ah aflaantoo ah wacyigelin dadka laga wacyigelinaya dhibaatooyinka tusaalaan dee hadda tusaalaan markaa kusoo qabto filinka ubad oo kale waxaa laga waxaa laga wacyigelinayaa markii eh, reerka markuu hooyada ka baqanta oo kale waayahay intaanan u gudagelin wacyigelinta aad samaysaan Ha.
maxaa idinku dhaliyay inaad shirkad fal- aflaanta soo saarto aad samaysaan horta waxaan u leeyahay marka hore horta waxayd anaga rabitaankeenna Ay.
macnaha eh, fankana waa qofka waa wuxuu asaga jeclaada ka soo go Ay.
rabitaankeenna iyo anagoo fiirna markaas ayada ah m- macnaha mawduuc loo baahan yahay inaan markaas samayno Ay.
saas awgeed aa dhalisa kooxdan dhallinyarada ay guddoomiyaha aad u tahay waxaa iiga dhex muuqanaya laba wiil oo aada u daayar Ha.
haddii aad sharxaad naga siisid ha labada wiil waa wiilasheeda waaye waa- Adi- adigaa dhalay anigaa dhalay waa maxamed deeq iyo mahad Aye.
marka waxa waaye run ahaantii fankana macnaha waxaad umalaysaa in meel dheer inaan kala imaanay macnaha iyeyadooda ah fank kusoo jiri jirtay anigaa kusoo jiri jiray oo musician ahaan jiray maxaa waaye ilmahana fanka aad ay u xiisay jireen tusaalahaan markii wax la jilaayo kale ama markii wax la samaynayo kale aad iyo aad interest ugu ahaan jireen marka anigoo fiiriyay ayaga rabitaankooda taasaa keentay inay naga mid noqdaan meeqa sanaa shaqaynaysaan arrintan ka shaqaynaysaan niyo hadda waxaan annaga koberigan aas-aasan yahay ilaa iyo hal sano iyo wax la jiro aas-aasay waxaan aas-aasnay saddexda bisha eh, waxaan aas-aasnay saddexda bisha afraad laba kun shan iyo tobanka
filimada aad dishaan maxaad nooga sheegi kartaa filimada aan jirna horta aad iyo aad u fara badan yihiin intana waxay ku salaysan yihiin waa wacyigelin iyo madadaalo ama comedy ay ka mid yihiin marka tusaalaha mid walbana wuxuu xambaarsan yahay sirgooniyo xambaarsan yahay mid hadda tusaalaha markaan kusoo qabto filmka la yidhaha ubad ubad wuxuu ka hadlayaa caruurta iyo hooyadood markay kala maqan yihiin dhibaatada ay leedahay ka hadlay eh, macnaha booska hooyada markuu maqan yahay intay ilmaha baahi qabi karaan ayuu ka hadlayaa tusaalaha markaan kusoo qabto filmka la yidhaahdo maxaa dhaxal oo kale dhaxal wuxuu ka hadlayaa ninka markuu xaasi guursi badan yahay ee ma- ee socodna badan yahay macnaha dhibaatada ka imaan karto ama ciyaarka is- is- isgaranayn oo kaadli kara marka mid walba wuxuu xambaarsan yahay macnaha ay- macnaha arrin gooniah tahriibaa jiro way fara badan yihiin waaya waa mahadsantaa waan kugu soo noqonayaa Thank you.
Eh, magacaaga sheeg walla magacay waa cabdiraxmaan yuusuf maxamed Een, waxaan ka mid ahay shirkadda latfins production Een, waxaan ahay oon oday u ahay ama aan u ahay een, qaybta finin samaynta Een, qoraageedii iyo directorkeediiba oday ma tiid laakiin waxaad ka mid tahay xubnaha aad iyo aad aad iyo aad latfins production Een, marka latfins production suu kuu sheegay guddoomiyaha anagu waa adugu hadda afartii bil saddexaad laba kun shan iyo tobanka ilaa hadda ay asaasan tahay xaqiiqdii een, waxaan ku asaasanay l b iyo samaynteedaba yacni wax annaga nagu dhex abuuran oo doonitaanka annaga ah oo jeclaan fanka annaga inaanu ka meel gaarno isla markaana aan noqono dad yacnihii madadaalin kara dadka ay ka dhasheen ee soomaaliyeed isla markaana fikradda iyagu aaminsan u gudbin kara ummadda kale caalamka Een, latvian production filmaan aan jeclahay hadda ilaa iyo toddobiyo toban film oo afar toban ka mid ay yarar yihiin iyo saddex haween bay soo saartay Een, lb filimada ay saarta waxaa ka mid ah oo filimkii ugu horreeyay lb ay sii diiso oo ubad ahaa ee filimkii leh hooyo dhaxal waalid dareen adigu qaybtee u qaabilsantahay dhallinya- dhallinyaradan Een, anigu waxaan qoraaga iyo dhaaritkareyaha filimada marka filimkaa usoo diyaarisaa exactly Ay.
ha marka een, filimku marka la jelayo wuxuu u baahan yahay yani in lasoo qoro oo kadib dadka la xifidsiiyo kadib la duubo een, kadib la editgareeyo kadib codsi si gaar loo saaro yani intaasoo dhan la isugu isugu tarto khibrad intee la eg baad u leedahay arrintaa
Een, xaqiiqdii marka hore aniga waxaan waxay igu bilaabatay qoraal ahaan yani si qoritaan ahaana oo waxaan ahaa ilaa iyo 2007 anoo aad u yar inaan jeclaa qoraalka Ay.
oo mataqaanaa eh aan ugu dambeyntiin aan ku dhiirsaday inaan yani aan wax dhaarit gareeyo sababto uu fikirka ku muuqday ee maskaxdaada ka muuqday inaad soo gudbiso waad ku qasbantahay runtii Een, marka tutun saminka oo kaleete markaan leeyahay waxaa jira odagaa saaxiibka een, kaafi oo kaleete oo markaas aan intaan sheeka soo qoro kale aan ijin ka horan sheekansay kula tahay in sideed sano sagaal sano kadib aan isla labaanadii iyo guddoomiye liibaan inkaad aan ku dhiirin oo nin waxaan waan qornaa une bal meen duubno aynu ka dhinay in ay muuqato marka alxamdulilah waxaa noo suurtagal inaan in badan aan duubno aan soo bandhigno meeqa meeqa jilaayaal meeqa jilaayaal bay kooxdiinu leedahay wallaahi waxay ku xiran tahay Een, hadba sidii loogu baahdo jilaayaasha matan waxaa laga yaabaa maanta oo kaleeto inaad filim qortid oo sagaal toban qof aa u baahatid ama sagaal toban qof aad heshaa mid kale qori lix qof aa u baahan lixda qof heshaa mid oo qori labaad u baahan inaad labada heshaa yani waxay hadba waxay ku xiran tahay sheekada kuu qoran ee la timid
kaasi waxaa wariyaha v o khadar maxamuud xareed dhegaystayaal qaybo kale oo ka mid ah warbixintaas ayaa maalmaha soo socda aad maqli doontaan
haatana magaalada boosaaso cali cabdilaahi axmed wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ganacsiga ku haysta magaaladaasi boosaaso waxaanu ganacsigiisaasi bilaabay xilligii u dhammeeyey dugsiga sare cali wuxuu ka sheekeynayaa waaya aragnimada uu kala kulmay ganacsiga waryaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ayuuna uga waramay wallaahi waxaan u soo bilaabay eh, dugsiga sare markaan ka baxay kii baan bilaabay shaqada ilaaana weli waa ku jira dukaankii waxaan ku bilaabay hal qol buu ahaa mahadsan maantana waad ujeedaan waa laba qol marka waxa waaye step by step baa loo soconayay alxamdulilah maantana waa kaasaa suuqa noo kala socdo fiican yahay waxa weeye lagama sheekan karaa dhallinyarada markay jaamacadaha ka baxaan oo kale sida adiga dhallinyarada kula mid oo kale inta badan waxa ay aad u jecel yihiin in xarumaha dowladda iyo wasaaradaha iyo shaqooyin shaqooyinkan ka duwan ay qabtaan bal adiga maxaa kaga duwanta wallaahi tii dhallinyaradu markay jaamacadda ka baxaan waxaa ku qafilan barnaamij ah ama filan ah waxaad helaysaa shaqo dowladeed ama shaqo oo heer sare ah oo aad waxa weeye oo meel kale ah oo ama xafiis ama haayad ama waxaasoo kale laakiin dhallinyaradu waxaan anigu ku wacyigelin lahaa in waxa intay iska daayaan business ay ayagu abuurtaan oo ay ayagu leeyihiin oo ay u madax bannaan yihiin oo ay waxa waaye suuqa oo ay kusoo geli lahaayeen dhallinyaro badan oo maanta waxa weeye jaanis badan bay haystaan maanta dhallinyaradu ma ahan maogtahay inay isku qofilaan ah jaamacad baa kasoo baxday adigu jaamici baa tahay oo waxaa qabanaysaa shaqa dowladeed shaqo sare anigu laftirkeygan arday baan ahay jaamacadna waa kasoo baxay haddana waa shaqaynayay labada waa isku watay marka ma ahan in ar- ardayga uu yidhaahdo jaamacad baan ka soo baxay waxaan u baahanahay shaqo eh, maamul ah ama shaqo haayad ah shaqo noocaasoo kale shaqooyinka kale inay gudaha u dhaadhacaan oo bal fiiriyaan suuqa dhex galaan waxa weeye waxyaabo badan ay eegaan waaya caliyow eh, shaqada hadda qabato eh, meeshan waa meel eh, labiska dumarka u gaara Eh, markii aad si kale u fiirisana waxa weeye waa meel dharka dumarka noocyadiisa kala duwan lagu iibiyo Eh, warku qofka halkaas soo maro ama gabar ama wiili ku arko eh, si kale uu fasiraya in meeshii keliya aad ku iibiso dhar dumar iyo wixii u- agabkii oo dhan oo dumarka sida u arkaan dadka qaarkood marka wallaahi dadku waxa weeye fikirba qofba fikirba wuxuu ka aaminsan yahay laakiin qofba maalinba waxa weeye markii loo eego een, qofba dooqiisa markuu businesska bilaabayo wuxuu is leeyahay bal maanta maxaa saani- suuqa u indhaindhaynaya suuqa jaanis ah noocee bannaan maxaa loo baahan yahay markaasaad ba geli kartaa markii aan ogaaday baahiyo badan oo xagga dumarka labiska ay u baahan yihiin bas fikirkaas igu dhaliyey alaana waa wadaa maasha allah waxa weeye dee lagama sheekayn karo hadeetan waxa weeye suuqa dumarku markay noqoto xagga eh, labiska oo kale cabaayado cambuuro gabadha dumarka ah oo shay walba oo kumbileed ah baan loo hayaa oo cajabi oo qanciya marka ma ahan in la eego la yidhaahdo ragga waa had- wa- ragga waa jiraan carooyinka badan oo rag ah oo aad iyo aad u badan marka in maxaa diiday in loo sameeyo dumarka carwooyin badan oo ayaguna ay ka labistaan oo waxyaaba qurux badan ay ka helayaan oo dhammaystiran saas darteed baa noo keentay in een, aan furo carwada noocan oo kale ah oo oo dumarka ah Dumar- dharka dumarka haddii aan iibiyo hortiiseeda ahama dumarku waxay ka iibsadaan waa rag baan oran karaa had meeshaan haddii ay joogto een, gabar oo kale wax leedahay gabadhaas eh, gabadhan waxba kama iibsan karo marka dee dhib kuma jirto haddii aan aan- oo ay rag oo dumarka ka iibshaan oo oo la yidhaahdo waxa weeye oo u baahan yihiin in- in qof ka iibsha oo rag ah oo waxa weeye u furfuran oo u adeegaya oo dhanka haweenka oo dumarkan istaalka u sahaya ma jiraan caqabado intaad ku guda jiray shaqadan maya wallaahi caqabad haddii tan aan sheegi karo oo oo ilaga soo gudnaaday ma jiraan waxaan jeclahay shaqooyin eh, inaan shaqadan la- aan ka sii ballaariyo oo waxa weeye aan shaqadan haddii tan waa xarun in aan baadilino oo xarumo kale oo boosaaso hadday noqoto haddii garowa noqoto gaalkacyo noqoto qardho noqoto noo qorshaysan insha allah hadduu ilaahay maya haddii tan kuma aana lihin laakiin waa rajaynaynaa inaan ka furno qardho garowe een, ilaa gaalkacyo aan gaarno ma adi keligaa xaruntaan iskale mise qolyo kale oo shirkaaga kula jira maya wax shirka ah haddii tan qol igula jiraa maysta waa keligee dhalinyaro badan baa inta badan waxay dhahaan wadanku shaqa la-aan ma leh ka waran waxa weeye waa fikir ayagu aaminsan yihiin waddankan waxaa aaminsanahay inay shaqo walba taallo oo qofku waddankiisa meel oo dhaanta aysan jirin marka waxa weye dhallinyarada dhehaysa waddanka shaqa ma taallo waxaan kasi- oran karaa anigu waa waxa weeye shaqooyin waa badan yihiin taalla Ee, waxay rabaan shaqo waxa waaye oo oo aan munaasib oo wixii la- qa- markii lasoo bilaabay ka soo qaado guriga markii la dhisayo wax laga soo dhisaa hoos baa laga soo dhisaa asaaska guriga haddii markaas maalma maalma heer baa gaaraysaa ilaa aad saqafka dhammaystirto shaqaduna waa sidaas- waa sidaasoo kale waxay u dhammaystiran tahay dhabar adeeg iyo sabar badan kabacdi markaas waa kuu fududaanaysaa insha alla ilahi ilahi kula gargoolaya marka laga yimaayo cabaayadaha dumarka oo kale ma jiraan sheego kale oo dumarka aad iibiso wallaahi waxaa oran karaa dumarku maanta ay u baahan yihiin waxa weeye waa dhar walba wax walba ay dumarku ay u baahan yihiin waa laiga helayaa haddii noqoto cabaayad haddii noqoto shaati goono dumar faashoonkii boorsooyin kabo cabaayado shilado make up oo kale waxa weeye dumarka waxba kama maqan oon oran karaa waxa weeye oo ay iga soo baahdaan maanta oo alaleela maanta waa waxa weye wax shaygaas oo dumar baa lagaaga baahan yahay oo kaa go-an ama aadan hayn inuusan jirin baa u malaynaya
kaasi wuxuu ahaa cali cabdilaahi axmed oo ka mida dhallinyarada ganacsatada amaba ganacsiga ku haysta magaalada boosaaso wuxuu u waramayay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington haatana dhinacii heesaha waa heesta naruuro iyo fanaanka maxamed bike
igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaa aanan ku baxay dhanka siiyey inaaqusay dhanka siiyey inaaqusay igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaa aanal ku baxay damka siiyey inaa qusay damka siiyey inaa qusay maana maana naqiyo roob ulnabaad le kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neeb duray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkeed maana maana naqiyo roob nabaad le kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neeb duray maanaa ninkii baray ninkii baray naqaystay qayrkeed noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan namnabaya nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan namnabaya nujisaa xasuustee miyay u soo noqon u soo noqon maalmihii daruuradu igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagayn karaa qadar qoran nagayn karaa igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagayn karaa qadar qoran nagayn karaa kaana xiwaayeye maxaad ii nuglaysaa inta uu ni ragi taro ni ragi taro anigoon ka noogayn maxaa nabarka aan dheeyey aan dheeyey narugoo shidaysa waxaad ii nuglaysaa heestaas naruur ee uu ku luuqaynayay fanaanka maxamed cabdi maxamed siciid cabdi bike haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa wariye maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska toddobaadkan kulamo xiise badan ayaa kooxu iskaga hor yimaadeen waxaana kulankii ugu xiisaha badnaa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo manchester united kulankaasi oo ka dhacay gegida kubadda cagta ee istanbul bridge ee magaalada london ayna ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee chelsea ayay ahaa mid saxaafadda ingiriiska iyo kuwa caalamkuba ay isha si gooniga ugu hayeen maadaama tababare morino oo ahaa macallinkii ugu guulaha badnaa ee chelsea soo mara uu garoonkaasi yimid isagoo laylinaya kooxda manchester united dad fara badani waxay si gaara u sugayeen waxaa dhex mari doona isagay ciyaartooydii hore isu dileen ee keentay inuu shaqada ku waayo waa markii uu chelsea ka tegayey sanadkii hore waxaana dad fara badan ay haatan ka dhur sugayeen waxa ay guusha ciyaartaasi noqon karta iyo halka ay guushu aadi karto si kastoo ay tahaba ciyaartu markii ay bilaabatay oo soddon sakan oo keliya socotay waxaa kooxda kubadda cagta ee manchester loo dabamariyey gool kaasi uu u dhaliyey ciyaaryahan batro wiilka reer sbain ciyaartooydii chelsea oo aad moodday inay caro u qabeen morino ayaa goolal isdaba tixay afar iyo eber ayay ku soo gebagabeeyeen iyo wejigabax morino uu garoonka kala baxay ciyaaryahan hazard oo ka mida dadka loo aanaynayo inay ka dambeeyeen inuu morino shaqadiisa waayo sannad ka hor ayaa ahaa xidigii garoonka waxa uuna kubadda ugu faajafaajoonayay sidii ay tahay inuu doonayo inuu wadnaha gooyo tababarihiisii hore marino oo mar ku qasbay inuu difaac galo hase ahaatee hazar uu ku yidhi anigu difaac ma galee anigaa la idifaacdaa si kastoo ay tahaba kooxda manchester united iyadoon waxba dhalin ayay ku noqotay gegigeedii kubadda cagta oltraford ee magaalada manchester kulamadii kale ee xiisaha la iyagana dhacay waxaa ka mid ahaa manchester city oo southampton garoonkeeda itixaad kula ciyaaraysay oo hal iyo hal bareejo ah ay ku kala tageen manchester city macallinkooda guardiola oo markii hore ciyaarahan uu yimid dalka ingiriiska wacdalo la soo galay ayaa dhowrkii kulan ee ugu dambeeyey aad mooddaa in cagta dhulka loo dhigay islamarkaasina guushii ay kala caageen maalintii sabtida liverpool labiiyo hal dirqi ah waxay kaga badisay westbermage albion westham united hal iyo eber sunderland ayay ku martay swan city eber iyo eber ayay kula ag dhacday kooxda watford lester cityna waxay saddex iyo hal guul kugu geeraartay garoonkeeda kubadda cagta oo ay crystal bales ku dardartay hol city oo gurigeeda ku ciyaaraysa labiiyo eber waxaa ku dhufatay kooxda stake city barnleyna labiiyo hal everton ayay ku dharbaaxday arsenaal oo gegida imarat stadium ku ciyaaraysana kooxda middlesborough oo iyadu aanba guulo helin maalmahan ayaa eber iyo eber ku celisay waxayna arsenaal lumisay fursad ay holyaalka ingiriiska kusii qaban kartay sidoo kale kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee tottenham hatsba eber iyo eber bareejaha waxaa ku celisay kooxda a f c barmouth waxaana horyaalka dalka ingiriiska haatan hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee manchester city oo labaatan dhibcood ku sarraysa arsenaal ayaa la joogtoo labaatan iyana leh liverpoolna sidoo kale labaatan dhibcood ayay leedahay sababta ay manchester city ku hogaaminayso ayaa ah hal gool oo keliya oo arsenaal ka sarrayso liverpoolna waxay kaalinta saddexaad ugu jirtaa iyadoo gool arsenaal ka hoosaysa kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa ay ku jirtaa kaalinta toddobaad oo afar iyo toban dhibcood ayay leedahay haatanna si kooban haddaan u dul maro kulamadii ugu adkaa horyaalka dalka talyaaniga ee toddobaadkan kooxda kubadda cagta ac milan ayaa joojisay guulihii faraha badnaa ee yuventus hal iyo eber ayayna kaga badisay sambadoria labiiyo hal janawa ayay ku martay yudenisa beskara saddex yaal ayay kaga badisay embolina keo verona ayay eber eber la gashay lazio turino labiiyo laba ayay la gashay boloniana hal iyo hal waxay ku mari weysay sasola roma afar iyo hal balermo ayay kaga badisay dalka sbaina kooxda asasuuna iyo real batis oo ciyaaray labiiyo hal real batis ayaa ku badisay sbanyol aibar saddex iyo saddex ayay ku kala tageen falensiana waxaa dirqi kaga badisay barcelona saddex iyo laba ayaa guusha ku raacday barcelona oo gool rigora waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta u saxiixay ciyaaryahanka ay ku duulaan ee leonel messi kooxda kubadda cagta ee real madridna labiiyo hal dirqi ah waxay kaga badisay atletica bilbaw halka atletica madrid la dubtayoo toddobaadkan hal iyo eber lagaga badiyo saviya ay guul ka heshay dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
heesaha ciyaaraha iyo maxamuud mascade intaa haddii aynu kaga nimaadno dhinacii heesaha ayaynu mar kale hejaleecaynaa fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba iyo heestii haboon
codkaasi fanaanka cabdiqaadir jubba wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo sahraa ciidla nuur yahno ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Come on.